Dowladda Kenya ayaa qaaday tallaabo kale ay canshuur ugu soo rogayso ganacsatada u dhashay dalkaas taasoo dhalisay inay dalka ka dhacaan dibadbaxyo hor leh xukuumadda Nairobi ayaa canshuur ku soo rogtay iibinta dalagga gudaha taasoo ay ganacsatadu sheegeen inay ka hor imaanayso heshiisyada ganacsiga gaadiidleyda iyo wakiilada dhoofinta ee dalka Kenya ayaa xukuumadda gaar ahaan wasaaradda beeraha u soo jeediyey inay dib u eegis ku sameyso arrintan dowladda Kenya ayaa ku hanjabtay inay lacag ganaaxa ka qaadi doonto ciddii diida canshuurtan cusub taas oo bensiin kusii shubaysa xaaladda adag ee ka taagan dalkaas sarena usii qaadaysa inay xoogeystaan banaanbaxyada kadib markii ay dowladda kenya canshuur hor leh ku soo rogtay ganacsatada ku dhaqan dalkaas waxaa waddankaasi ka dhacay banaanbaxyo waaweyn kuwaasoo ilaa iyo iminka ka socda dalka kenya